waxaad ogtihiin maalin bishii hore november sanadkii hore dagaaladii ka dhacay magaalada gaalkacyo heshiis ayaa lagu saxiixday oo dagaalada ay ku joogsadeen heshiiskaas oo ay dowladda dhexe soomaaliya iyo dowlad goboleedyada iyo beesha caalamka intaba ay ka soo shaqaysay waxaan runtii aad uga xunnahay heshiiskaas inuu ilaa hadda dhaqangeli waxa uu ka dhaqangeli waayey iyo wa dhinacuu ka dhaqangeli waayey inay yihiin walaalaheen iyo deriskanaga reer puntland inuu ka dhaqangeli waayo oo diiday inay gogosha wada hadallada soo fadhiisaan diiday inay maaragtay nabadii la saxiixay halkaa laga sii ambaqaado si loo helo degenaansho iyo xasilooni buuxda oo deegaankan kan ka ambaqaato waxaa xaqiiqa ah dadka reer galmudug iyo dadka reer puntland waa dadka nabadda ugu baahida badan